بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تزويج اليتيمة yatiimada ama agoonta guurinteeda caddaynteeda ayuu u baab yahay xukunkaas liqowli اllaahi tacaalaa allah subxaanaه wa tacaala qowlkiisa yaana u daliil ah wain khiftum anlaa tuqsiطuu fi اlyataama fankixuu maa taaba lakum haddaad ka cabsataan inaad u cadaalad fali weysaan gabdhaha agoonta ah guurkooda fankixuu maa taaba lakum guursada wixii idiin wanaagsanaado laba labo iyo saddex saddex iyo afar afar ayb waidaa qaala lilwaliyi weliga haddii uu ku yidhaahdo zawijnii fulaanata heblaayo ii guuri famakuha uu nagaado saacatan saacad waqti yacni ow qaala ama uu yidhaahdo maa macaka maxaa macaada ahaaday od haysaa faqaala uu yidhaahdo macii kadaa wa kadaa ayaa macayga ah waxaasee waxaas ow amase labitaa labadooduba ay nagaadaan huma qaala uu yidhaahdo zawajtukahaa waan kugu zawjeeyey oo waa kugu daray fa huwa jaa-isun waa jaa-is ayb baabkan laba masalo uga hadlayo taswiij baabu taswiiji ilyatiima gabadha marka yatiimana dabcan waxaa la dhihi karaa intaynan qaangaarin gabadhu marka intaanay qaangaarin in la guurin karo aayadda dalaaladeeda tarjamada waa daahir masalada kale oo uu uga hadlayo waxa ay tahay ayb wuxuu uga hadlayaa haddii mejlisku ou mid noqdo iijaabka iyo qabuulka caqdigu inuu iijaabkii iyo qabuulkii in waqti u dhaxeeyo mejliskuna ou mid uun yahay dhib inaynan keenaynin ayb oo waxay tahay altafriiqu bayna aliijaabi waalqabuuli idaa kaana fi lmajlisi laa yaduru iijaabku waxaa waaye zawajtuka qabuulkana waa qabiltuda uu dhahayo haddii waqti u dhaxeeyo majlisku laakiin meeshii un weli la fadhiyo inaynan dhib lahayn ayb taasuu marka u baabeynaya marka ayb ujeedkiisu sidaas waay aahaartan ayb fiihi can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam fiihi sahlu can الnabiyi sal ا l slam xadiidkii sahlu bnu sacdin oo naagtii waahibada ayaa u daliil ah ayb oo intay nafteedii hibaysay ayuu nebiga cabbaar iska joogay markuuna waxba u qabanin ayuu yidhi nin marka meesha fadhiya anaa guursanaya rasuul allah taasuu marka rabaa yacni xadiidkaas u keenaya laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi wafii akhdihi min hada alxadiidi nadarun لأnha waaqcaة cayni yطرqha اxtimaalu an yakuna qabila caqiba الإijaab ayb iijaabkii zawajtukaha mallaknaakaha markuu yidhiba inuu qabiltu yidhi baa laga yaabaa ayb qaala xadaثnaa أbulyamaan marka wإidaa qaala lilwaliyina zawijnii fulanata meeshaan waxaa laga garanaa iijaabka iyo qabuulka haddii uu soo hormaro waa sida beeca oo kale haddii ninku uu yidhaahdo wax guursanayo zawjka ii guuri gabadhaada oo isagu uu yidhaahdo zawajtuka waa kuu guuriyey oo dhahana waxba ma dhibayo iyadana ayb qaala xadaثanaa abulyamaan qaala akhbaranaa شhucayb can الزuhriyi xaa waqaala اleyثu xadaثanii cuqayl can ibni shihaab qال أخبرنيi cروة بن الزبير أنه سأل cائشhaة رضي الله عنها qاala لhا yا أmتاah hooyoy وإn khftm أnlا تqsiطوu في اليتاmى فاnkixوu إlaa laga gaaro maa مlkت أymاaنكم qاalت cائشhaة ya بنa أختي hadihi اليتيimaة تkun fي xaجri waliyiha waa yatiimada oo weligeeda tarbiyadiisa ku jirto fayargabu fii jamaalihaa wa maalihaa quruxdeeda iyo maalkeeda ayuu jeclaanayaa wa yuriidu an yantaqisa wuxuuna rabaa inuu nuqsaamiyo ou ka nuqsaamiyo min sadaaqihaa meherkeeda fanuhuu can nikaaxihinna nikaaxoodii baa laga reebay ilaa an yuqsiduu lahunna inay u cadaalad falayaan maahane fii ikmaali sadaaqi meherka dhammaystirkiisa wa umiruu waxaa la amray binikaaxi man qof nikaaxii siwaahunna ka soo haro min annisaa'i naagaha kale ah ayib tarjamada marka xadiidka iyo tarjamadu waa mudaabaqadoodu waa daahir ayb baab ida qaala alkhaaibu zawijnii fulanata faqaala qad zawajtuka bikada wakada jaaza الnikaaxu wain lam yaqul lizawji aradiita aw qabilta baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa qaala alkhaaibu midka doonayo haddii uu yidhaahdo zawijnii fulanata heblaaye ii zawjeeyo ii guuri faqaala isaguna uu yidhaha qad zawajtuka bikada wakada waxaan kugu guuriyey waxaas iyo waxaas meherkii intaa iyo intaa baan kugu guuriyey ayuu yidhi jaaza jaaza nikaaxu waxbaan ka booday qaalat caaishatu istafta annaasu h qaalat caaishatu istafta annaasu rasuula اllahi sal ll ly slama bacda dalik markaa kadib bay dadku nebiga su-aal weydiiyeen arrinkaa ku saabsan yatiimada faأnzla اllahu wayastaftuunaka fi الnisaa ilaa watargabuuna an tankixuuhuna faأnzla اllahu caza wajala lahm fi hadihi اlآayaةi ana اlyatiimata ida kanat data maali wajamaali hadday sidaa tahay ragibuu fii nikaaxihaa wa nasabihaa wasadaaqi waxay damcayaan nikaaxeeda nasabkeeda iyo meherka intaba waidaa kaanat marguuban canhaa mid la nacaya haddii ay tahayna fii qilati اlmaali waاljamaal maal yaraan iyo qurux yaraan tarakuhaa way ka tegayaan wa akhaduu gayraha min annisaa ayay qaadanayaan qaalat fakamaa yatrukuunahaa siday uga tegayaan xiina yargabuuna canhaa markay nacayaan falaysa lahum ma laha an yankixuuhaa inay guursadaan idaa ragibuu fiiha haddii ay jeclaystaan ilaa an yuqsiduu lahaa inay u cadaalad falayaan maahane wa yucduuha ay siinayaan xaqaha alwfaa xaqeedii dhammayska tirnaa oo min asadaaqi meherka ah marar badanaan soo marna xadiidkan tarjamaduna waa daahir baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa qaala alkhaaibu ninkii doonayey naagta haddii uu yidhaha zawijnii fulanata heblaaye ii guuri faqaala isaguna uu yidhaha qad zawajtuka bikada wakada waan kuu guuriyey intaas intaasaan kugu guuriyey jaaza nikaaxu nikaaxi waa bannaan yahay oo waa socday wain lam yaqul lizawji ninka yowna wain lam yaqul weligu yownanba ku dhihin lizawji ninkii yaanuba ku dhihin aradiita war ma ka raalli noqotay ow qabilta ma aqbashay yownan ba dhihine wuxuu leeya hadduu yidhaahda gabadhaa ii guuri kanna uu yidhaha waa kuu guuriyey intaas iyo intaas bis waa sax buu leeyahay ayb tarjamada marka waxay u guntan tahay mas'alada ah hal yaquumu liltimaasu maqaama alqabuul warka marka nuxurkiisu intaas waay doonista ma gelaysaa booskii aqbalaadda oo ninkan hadda wuxuu leeyahay bukhaari jaaza nikaaxu wain lam yaqul lizawji aradiita aw qabilta marka aradiita iyo qabilta maxaa loo dhihi waayeyna iltimaaska isagaa markii hore wax dalbaday oo yidhi zawijnii io guuridaas baaba qabuul ah buu leeyahay soo ma garani hal yunazalu liltimaasu maqaama alqabuul fayasiiru kamaa low taqadama alqabuulu cala aliijaabi miyuu noqona sida inuu yidhaha maalan tasawajtu fulaanata calaa kada saa bilaabay heblaayaan guursaday intaasaan ku guursaday kii kalea marka isaguna wuxuu yidhi waa kuu guuriyey qabuulkii iijaabka yaa horeeyay markaan qabuulkii baa hormaray waa guursaday intaasaan ku guursaday waa kuu guuriyey ayb sidaas oo kale ayb musanifku marka qisadan oo naagtan waa hibada ayuu wuxuu ka istimbaaday inay bannaan tahay arrintaas lana nebigu zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aani ayuu yidhi ninkiina ma dhihin marka qabiltu ninkiina hadda qabiltu nikaaxahaa wa taswiijahaa bihada almahri ma dhihin limaada waa laga kaaftoomo waxaa looga kaaftoome rasuul allow ii guuri asaa yidhi soo maha haddaadan adiga dan ka lahayn naagtan nebi allow ii guuri buu yidhi marka meeshaas waa meesha uu ka istimbaadayo imaamu albukhaari xukunkan qaala xadaanaa abu nucmaan wahuwa moxamed bnu اlfadl asaduusiyu laqabhu caarim qaala xadaanaa xamaad bnu zaydi can abi xaazimi can sahli ana imra'atan haweeney atat الnabiya sal l slam nebigay u timid facaradat calayhi nafsaha nafsadeeday usoo bandhigtay faqaala waxa uu yidhi maa lii aniga iima sugnaanin alyowma maanta melihi fi nisaa'i naagaha min xaajatin waxdana ka melihi maanta faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah zawijniiha ii guuri aniga qaala maa cindaka qaala maa cindii shay-un qaala acdihaa sii walow khaataman min xadiidin qaala maa cindii shay-un qaala famaa cindaka min alqur'aan qaala kada wakada qaala qad mallaktukahaa bimaa macaka min alqur'aan ninkiina qabiltu hadda ma dhihin tarjamada meeshaas iska mudaabaqaynaya marka xadiidka iyo tarjamada meesha ay iska daboolayaan waa meeshaas oo yacni iltimaaskaas marka hore goobitaankaas uu goobay ama uu raadiyey guur iyo nikaaxa ayaa waxaa la dejinayaa mansilata alqabuul baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yakhdubu calaa khidbati akhiihi xataa yankixa aw yadaca ayb laa yakhdubu ma doonaayo calaa khidbati akhiihi walaalkii doonistiisa korkeeda ayb ku dooni maayo macnaheedu waxay tahay naag nin walaalkaa uu doonay oo muslima ma dooni adigana inaad doonto ma aha xataa yankixa ilaa uu ka nikaaxsada kaas doonay marka hore ow yadaca ama uu isaga tago haayo u sameeyey marka ilaa uu ka guursado ama uu deynayo ayb qaala xadaanaa makiyu bnu ibraahim wa huwa abusakan albalkhiyu qaala xadaanaa bnu jurayj qaala samictu naafican yuxadiثu ana bna cumara radia allahu canhuma kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray naha nabiyu salى اllahu alayhi wasalama nebigu wuxuu reebay an yabiica bacdukum calaa bayci bacdin qaarkiin inuu gado qaarka qaar beecooda korkiisa ayb waa soo suuradan marka kitaabulbuyuuc aan kusoo marnay walaa yakhdubu rajulu ninku ma doono waa khabarun bimacna nahyi yaan younan doonin waay macnaheedu calaa khidbati akhiihi walaalkii doonistiisa korkeeda xataa yatruka alkhaadibu ilaa uu ka taga midka wax doonay khaadibka ah qablahu hortiis doonay ow ya'dana lahu ama uu u idmo alkhaadibu midkii doonay qaala marka xataa yatruka alkhaadibu qablahu ow yadacada bay daliil u tahay marka qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa aleytu can jacfar bni rabiicata can اlacraj qaala qaala abu hurayrata ya'huru can الnabiyi sal ly slam abuu hureyra isagoo nebiga ka soo guurinaya wuxuu yihi qaala إiyaakum wadanna waxaan idinkaga digayaa malada faina danna maluhu akdabu اlxadiid warkan ugu beenta badan way walaa tajasasuu ha isjaasuusinina walaa taxasasuu ha iswar qaadqaadinina ha isjaasuusinidii unbay la mid tahay walaa tabaaqaduu ha isu carooninina wakunuu ahaada ikhwaanan walaalo ahaada walaa yakhdubu rajulu qofku ma doono yani younan doonin ninku calaa khidbati akhiihi walaalkii doonistiisa korkeeda xataa yankixa ow yatruka ilaa uu ka nikaaxsado ama uu ka tago ayb xadiidka marka daqaayo ayuuna siiyey jumhuurku waxay ku tageen culimada badankood nahyigaani inuu liltaxriim inuu yahay yani baxhiga koowaad waxay tahay nahyigaani hal huwa liltaxriim am litanziih waa taxriim taxriimna waxaa laga wadaa waa xaaraam yani haddii lagu dhaco ayb shaaficiyada iyo xanaabiladana waxay dhaheen maxalu taxriimi goormuu xaaraan noqonayaa marka maa idaa sharaxat almakhduubatu ow waliyuha aladii adinat lahu xaysu yakuunu idnuhaa muctabaran biاlijaabati falow waqaca التصriixu bالraddi falaa تaxriima falow lam yaclam الثaaniya bاlxaali falaa yaxrumu اlhujuumu calى اlkhiطbati lأna اlasla alibaaxatu wacinda alxanaabilati fii dalika riwaayataan yani wuxuu leeyahay goorta uu xaaraam noqonayo waa haddii naagta la soo doontay ay oggolaatay ninka ama weligeeda ay idintay naagtu haddii ay iyada idin leedahay ay wax idmi karto haddii ay weligeedii tiraa war ii guuri ninkan khidbada waa xaaraan markaas nin inuu ka daba tago oo uu yidhi anaa guursanayo iyo inuu wax galo waa qalad markaas ayb xujaduna waxay tahay xadiidkii faatimo binti qays oo ay tiri mucaawiye iyo abujahm ayaa isoo dooneen labadooda labadaba waa isoo doonteen nebigu marka ma uunan dhihin yaa horreeyey midka dambaa qaldan ma uunan dhihin nebiga sal l slam bal nin saddexaad ayuu keenay oo usaamatu bnu zayd ayuu iska nikaaxsiiyey labadoodanba ka tag oo iska dhaaf ayb taasi marka waxay kutusaysaa marka la diidaayo inay tahay haddii idaa xasala arukuunu ninka haddii raalli lagu noqday oo naagtu ay rabto ama weligiiba uu rabooday oo iyadana ay idintay markaas biswaade sheekadu waa dhammaan rabtaa ayb alimaamu tirmidi waxaka tirmidiyu can ishaaficiyi ana macnaa xadiidi اlbaab idaa khaطba arajulu اlmar'ata ninku haddii uu naag doono faradiyat bihi ay ku raalli noqoto warakanat ilayhi ay u iilato falaysa liaxadi an yakhطba calaa khidbatihi markaas qofna uma bannaano inuu ninkaa ku kor doonto faidaa lam yuclam biridaaha walaa rukuunihaa haddaan la ogeyn inay raalli noqotay iyo inay ninkaa u iilatay ku degtay falaa ba'sa an yakhdubahaa nin labaad inuu meesha soo galo dhib ma laha wاlxujatu fiihi qisatu faaimati qisatu faatimata binti qays xujaduna marka qisadaas waayuu yihi shaafici fainahaa lam tukhbirhu biridaaha biwaaxidi minhumaa maxaa yeele ma aynan sheegin labadooda midkaasaan ku raalli noqdayna ma aynan dhihin ayb markaas imaamu shaafici xadiidkaasba wuxuu ka soo bixiyey mas'aladan marka maxalu taxriim marka waa goormo idaa radiyat aw rakanat ilayhi ayb waxaa kalaynan taxriim noqonaynin haddii ninkii hore la ogolaaday laakiin isaga uu iska diiday ee uu yidhaahdo war aniga waa ka baxay meeshaasi gal adiga taasi dhib ma laha ayb oo xadiidkay ku caddahay ibnulqaasim waxaa laga wariyey inuu yidhi ana alkhaadiba alwala ida kaana faasiqan jaaza lilcafiifi an yakhduba calaa khidbatihi warajaxahu bnu اlcarabiy minhum wahuwa mutajihun fima ida kaanat almakhduubatu cafiifatan mas'alo kalou keenayo naagtii nin faasiqa soo doontay iyadana waa rabtaa iyadana qof dhowrsan oo cafiifadoo diin leh nin dhowrsan oo diin leh inuu markaas kadib uu la sheekaysto oo uu isaga marka yacnii naagta uu guur ka dalbo way bannaan tahay leanna cafiifka iyo faasi cafiifadda iyo faasiqu isku kuf ma aha awalba isku kafaa'a ma aha ee markaas iyadana taxriim ma jiro ogow marka wاstudila bihi calى taxriimi khidbaة اlmarأaةi calى khidbaةi اmraأaةi أkhrىa ilxaaqa lixukmi الnisaaءi bixukmi الrijaal masalo kalow keena marka hadda nimanaan ka hadlayna naaguhuna waa qalad naca naag iyo nin wada sheekaystay oo naagtu ay raalli ku noqotay ninkaas oo ninkuna markaa inuu guursado ou rabo inay naag labaad ninka la sheekaysata maaha oo ay tiraa reblaayo iska dhaafe aniga aniga i guurso ayb laakiin made ninku laba iyo saddex iyo afarba waa guursan karaa isaga haddii nin labada ka bixi karo ama saddex ka bixi karo uu yahay ee middan labaad kama reebana leanna intuu tanna guursado tanna guursan karaa bikhilaafi rajul halkaa taasna uu keenay marka ayb baabu tafsiiri tarki اlkhidbati doonistii ka tegitaankeeda tafsiirkeediibuu u baab yahay ayb oo khidbadiibuu marka fasira tarku lkhidba goormaa la dhihi karaa ninkan naagtan doonisteedii waa ka tegey ayb waxaan baabu tafsiiri tarki اlkhidbati doonista ka tegitaankeeda tafsiirkeeda qaala xadaثanaa abulyamaan qaala akhbaranaa شhucayb can الزuhriyi qaala akhbaranii salim bnu cabdillaahi anahu samica cabdاllahi bna cumar radia اllahu canهuma yuxadiثu ana cumara bna الkhطaab xiina taأyamat xafsatu markay xafso garoob noqotay qaala cumaru cumar wuxuu yidhi laqiitu abaa bakrin baan la kulmay faqultu in shi'ta haddaad doonto ankaxtuka waxaan kugu nikaaxayaa xafsata binta cumar falabistu layaaliya uma khatabahaa rasuulu llahi sal ly slam ayaa soo doonay falaqiyanii abuu bakrin faqaala inahu lam yamnacnii iima diidin an arjica ilayka inaan adiga kugu soo noqdo fiima caradta wixii aad ii bandhigtay shanigooda ilaa anii qad calimtu waxaan ogaaday ana rasuula اllahi sal l slam qad dakarahaa nebiga inuu sheeg sheegay baan ogaa falam akun maanan ahayn liufshiya inaan faafinayo sira rasuuli اllahi sal l slam nebiga sirtiisa walow tarakahaa laqabiltuhaa haddii uu ka tegi lahaa nebiga waa aqbali lahaa taabacahu yunus wa muusa bnu cuqba wabnu abi catiiq can الzuhriyi ayib meeshaan marka xadiidkan iyo tarjamada see la isu mudaabaqayn se isu mudaabaqaynayan marka xoogaa waxaa ku jira yacni adeyg ayb wuxuu leeyahay marka ayb wa xadiiثu cumar fii qisati xafsata laa yadharu minhu tafsiiru tarki اlkhidba xadiidkan kama muuqato tar tafsiir yacni shay fasiraayo tarku lkhidba lianna cumar lam yakun calima ana nabiya sal ly slam khaطaba xafsata maxaa yeelay cumar ma uunan ogeyn nebigu inuu xafso soo doonayo haddii la dheelaa yacni abubakar baa ka tegey inuu nebiga ku kor doono xafsana ma ogeyn inuu nebiga soo dooni rabo cumar oo weligii ahaana ma ogeyn see marka tafsiir ay ugu noqonay tarku lkhidba ayb wuxuu leeyahy marka walaakinahu qasada macnan daqiiqan bukhaari macno daqiiqu u qasdayo yadullu calaa huquubi dihnihi macnahaasoo ku tusaayo dihnigiisa sida uu yacnii aadka ugu xeel dheer yahay ayb wa rusuukihi fi listinbaaq fiqhiga iyo istinbaadkana sida uu gomadiisu ay ugu dhegtay wadalika ana abaa bakrin fiiri maxay tahay abuu bakar calima wuxuu ogaaday ana nabiya sal l slam nebiga idaa khaطaba ilaa cumar abuu bakar wuxuu ogaaday nebiga haddii uu cumar gabadhiisa ka doonto annahu laa yaruduhu cumar inuusan nebiga soo celinaynin oo waxba ku siin maayo inuunan dhehaynin buu ogaa ogaaday bal yargabu fiihi waaba jeclaanayaaba wayashkuru اllaha calaa maa ancama allahu calayhi bihi min dalika allowna ugu shukrinaaba arrintaas faqaama cilmu abi bakrin bihada alxaal marka abuu bakar ogaalkiisa arrinkan uu ogaaday ayaa wuxuu istaagayaa maqaama aلrukuuni waاtaraadi wixii hadda aan ka soo sheekeynaynay oo ah ninku haddii naagta ay rabooto weligu haddii ou ay tiraahdo ii guuri oo weligiina ou ogolaado lagama daba dooni karaan dhahnay ee rukuunkaas iyo iyo raadi ahaanshahaas waxaa la mid ah oo booskeeda istaagi karo ogaalka oo abuubakar ogaa uu og yahay nebiga haddii uu xafsad doono cumar inuunan ku diideynin yacni mar walba nebiga in laga raalli noqonayo waa ogaayi waayo fakaannahu yaquulu marka waxaad mooddaa inuu dhahaayo bukhaari kullu man culima qof kastoo la ogaado annahu laa yusrafu inaan la iilaynin aan la diidaynin idaa khaطaba haddii uu wax doono laa yenbagii liaxadin qofna uma habboona an yakhduba calaa khidbatihi inuu ku kor doono daqiiqada ibnu xajar bukhaari waxay tahay yani wuxuu leeyahay adaaye waxay ayd naagtu inay ogolaato ama weligeedii waxaa la mida marka middaas oo tafsiir usii noqon kara taas haddii la ogsoon yahay ninkan naagtan rabo inaanba la soo celinaynin oo la ogolaanayaba haddii la og yahayna alrukuun iyo raalli ahaanshahay la mid tahay lagama daba dooni karo marka idan marka tafsiiray u tahay fii tarki اlkhidba marka adiga inaad naagtaad doonato waa inaad ka tagto marba haddaad og tahay ninkan inaan la soo celinaynin oo aan khidbadiisa la diideynin marka ibnu badaal sidaas uu soo bixiyey marka wa qaala ibnu lmunayir ibnu lmunayir isagana wuxuu yidhaahday alladii yadharu lii aniga sida ii muuqanayso yiri kitaab mutawaari la yidhaha buu leeyahy calaa abwaabi اlbukhaari oo taraajimta oo uga hadlo alladii yadharu lii ana albukhaariya araada wuxuu doonay an yuxaqiqa inuu taxqiijiyo imtinaaca alkhidbati cala alkhidbati muطlaqan doonis doonis korkeeda laga daba nin wax doonay in wax laga daba doono mamnuuc inay tahay taa inuu caddeeyo taxqiijiyo lianna abaa bakrin imtanaca abuu bakar waa diid waa ka reebtoonaaday inuu xafso doono walam yakun inbarama almru bayna alkhaadibi wاlwaliyi iyadoo arrintii aynan go-in weliga iyo ninka wax rabo dhexdooda iyadoon arrintii dhammaanin oo aan weligii iyo khaadibkii aynan ka go-in ayuu abubakar ka tegey fa kayfa low imbarama wa taraakanaa isagoo marka wuxuu leeyahay iyadoo aan gabadhii weli ee rukuun iyo raalli ahaansho iyo weliga ogaanshihiisa iyadoon dhicin ayaa abubakar ou iska dhaafay fa kayfa haddii ou dhaco oo yacnii weligii iyo gabadhiiba ninka ay ogolaadaan de min baabi owlaa waay khidbadii marka inaynan inaynan bannaanaanaynin saasuu rabaa buu leeyahay isaga marka ibnulmunayir fiir ayb haddii abubakar ka tegey iyadoon weli waxba waxba aan nebigu uusan sheegin waxa uu rabo haddii abubakar ka tegey haddii uu sheegi lahay ka waran marka waa sii adkaa lahayd soo maa saasuu ka wadaa buu leeyahay bukhaari wamaa abdaahu wixii uu muujiyey ibnu bataal ayaa adaqu wa wlaa ibnu bataal wixii uu muujiyey oo uu tarjamada ku dhex sheegay ayaa habboon oo aada yacnii xoog badan ayb marka tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooda midaas ibnu bataalaa ku fiican ayb baabu اlkhubati baabu bayaani xukmi اlkhubati khudbadii xukunkeeda caddayntiisii u baab yahay ayb oo yacnii nikaaxa marka la doonaayo inta aan caqdigu iyo uunan dhicin khudba in la akriyo qaala xadaثanaa qabiisaةu wa huwa bnu cuqbة qaala xadaثanaa sufyaan huwa الthawriyu can zayd bni aslam qaala samictu bna cumara yaquul jaءa rajulaani laba nin ayaa yimaadeen min almashriq ayay ka yimaadeen fakhaطabaa way qudbeeyeen faqaala الnabiyu sal ا l slm nebigu wuxuu yidhi ina min albayaani la sixran bayaanka iyo balaaqada waxaa ka mida sixir yacni bayaanka iyo aftahnimada qaarkeed waa sixir qofkii oo waxaaga aan rabin oo inuu kuu soo jeesto aan rabin ayaa markuu aftahanimo iyo war war aad u balaaqo badan markuu ku hadlo ayaa loo istaagayaa qofkii waxuunan rabin ayuu ka helayaa markaas waa sixiroo kale marka ayb dad waxaa jira adoon usoo bixin inaad waxgadato adoon usoo bixin intuu meel kugu qabto hadal siduu kugu wado yacni aada maskaxdaadaba bedelayso ad wax ka gadanaysa iftahanimada iyo xarfa xariifnimadiisa iyo mahaaradiisa ayb ina min albayaani la sixran xadiidkaanu marka ku gaa ayuu keenay ayb waxay ku tuseen marka khudbadu de waajib ma tahay mase ma aha ayb qaala bnu tiin adkhala hada alxadiida fi kitaabi الnikaax walaysa huwa mowdicahu qaala wاlbayaanu nowcaani alأwal ma yubayinu bihi اlmuraad wالthaani taxsiinu اlafdi xataa yastamiila quluuba الsaamiciin kan labaadaana hadda loo jeeda qultu markaa wuxuu leeyahy famin hunaa tu'khadu اlmunaasabaةu wayucrafu anahu dakarahu fii mowdicihi wakaأnahu ashaara ilaa ana اlkhudbata wain kaanat mashruucaة fi الnikaaxi fayanbagii an takuuna muqtasidatan yacnii khudbada ha la soo gaabiyo saasoo kale ayb amaa wujuubkeedu waajib maaha iyada khudbada ayb waxaana loo jideeyey ninkan khaaibka un inuu warkiisa amarkiisa uu ku sahashado ku fududaysto ayaa looayaa loola yimid iyado marka waa sunno waajib maaha ninkii hadda nebiga xadiidkii sahl ibnu sacad ayaana loo deliishadaa oo markuu yidhi rasuul allow ii guuri nebiga khudbe iyo ma akhrinin waa kuu guurina unbuu yidhi marka khudbada akrinteedu waajib maaha ayb axaadiid baa laakiin ku soo aroortay khudbatulxaajadana ugu fiican ayb baabu darbi dufi fi اnikaaxi wاlwaliimati baabu darbi dufi dufkii garaacistiisii ayuu u baab yahay gurbaanka la garaaco xukunkiisa fi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa iyo walwaliimati iyo waliimada ayb yani waqtiga waliimada iyo waqtiga caqadka oo dhacaayo in gurbaan iyo naaguhu ay garaaci karaan ayb yajuusu fi اdufi damu اdaali wa fatxuhaa addufu iyo addafu labadaba bannaanta ayb qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa bishru bnu اlmufadal qaala xadaanaa khaalid bnu dakwaan wa huwa almadaniyu naziilu اlbasra saduuqu akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita qaala qaalat irubayicu bintu mucawidi bni cafraa waxay tihi jaaءa الnabiyu sal ا slm nebigaa yimid yadkhulu calaya isagoo ii soo gelaayo xiina buniya calaya markii aniga la i aroosay fajalasa calىa firaashii gogasheeduu soo fadhiistay ka majlisika minii fadhigaagan adiga aada fadhisoo kale yani waa ii soo dhowaaday ayb ee marka see ugu soo dhowaaday haddaynan maxram maxramnimaba aynan jirin iyadoo naag ajnabiyada see nebiga ugu soo dhowaaday ibnu xajar meeshan wuxuu ku yidhi waladii wadaxa lanaa biاladilati اlqawiyati adilada xooga badan waxaa inoogu caddaaday ana min khasaa'is الnabiy sal ly slam nebiga khasaa'istiisa waxaa ka mid ah jawaaza alkhalwati biاljnabiyati naag ajnabiyada inuu la gooni noqon karo waاnnadari ilayha inuu fiiriyaa inay u bannaan tahay wa huwa aljawaabu الصaxiixu waana jawaabta saxda ah buu yidhi can qisati umi xaraam binti milxaan qisadeeda ayb fii dukhuulihi calayha geliddii oo u soo galay wa nowmihi cindahaa agteeda oo u seexday wa tafliyatihaa ra'sahu iyo madaxiisii oo ay markaa ka shaqaysay ayb oy u shanlaysay ayb walam yakun baynahumaa maxramiyatu walaa zawjiyatun maxramnimana kama dhexaynin xaasnimana kama dhexaynin ayb kitaabuuljihaad markaan marayna laakiin waxaan maraynaa inuu soo ishaaray nooc maxramnimo ah ayuu soo sheegay ibnu xajar kana war kitaabku waa socdaa sharxiisa meeshaan markuu maraayey adilo qawi ah baa saan uga soo baxday ayb halkaas markaan joognay wuxuu yihi maxram inay isu yihiina laga yaabaa iyuu soo dhahay qisada umu xaraam waay marka kitaabuuljihaadaan kusoo marnay markuu agteeda seexday oo uu soo toosay isagoo qoslaaya oo iyadiina marka yacni ay tiri maxaad ku qosashay rasuul allow uu yidhi ciidan badda koraayo oo jihaad u aadaayo ayaa macnaa ummadeyda ka mida markaasuu yii ay tiri ilaahay inuu igu daray ii ducee waatay tiri umu xaraam imra'atu cubaadata bni saamit waay ayb marka jawaabta saxiixa ee lagu jawaabayay nebigu inuu agteeda seexday tinta inay yacni ka taataabanayso ka shallaynaysay oy ka hagaajinaysay waxaa jawaabta ugu saxsan ee lagu jawaabayo waxay tahay sidaanu yidhi waladii wadaxa lana biاladilati اlqawiyati ana min khasaa'is الnabiyi sal ا ly slam nebiga khasaa'istiisa waxaa ka mida jawaaza alkhalwati biاlajnabiyati waاnnadari ilayha wahuwa aljawaabu الصaxiixu can qisati umi xaraam binti milxaan ayb marka gabadhaana saasoo kale waay marka nebigu cid markaa dadka oo dhan wax ajnebi naagaha ajnebiyaadka isagu marka inuu la khalwoon karo ama uu agtooda joogi karo ama uu fiirin karo ayaa laga qaadanaan khasaa'istiisa inay ka mid tahay ayb fajacalat juwayriyaatun gabdho yaryar baa waxay gudagaleen lana naga noo naga tirsanaa yadribna inay garaacayaan bidufi gurbaan wayandubna ay markaa geeraarayaan oo ay yacnii heesayaan ama ay geeraarayaan ayb oo ay markaa yacni sheeg sheegayaan man wayandubna ay markaa sheeg sheegayaan man qutila dadkii la dilay oo geeraaraya waxaasi ku dhex sheegayaan man qutila dadkii la dilay oo min aabaa'i aabbayaalkayga ah yowma bedrin maalintii beder id qaalat ixdaahunna sidaas siday u ahayd middood baa waxay tidhi wa fiinaa nabiyun yaclamu maa fii qadi annaga waxaa naga mida nebi wa fiinaa dhexdeenna waxaa ah nebiyun nebi yaclamu og maa fii qadin berri waxa ah yani berri waxa ahaanaya nebi og ayaa nagu jiro faqaala nebigu wuxuu yidhi dacii haadaa kan ka tag waquulii dheh biladii kunti taquuliin wixii aad dhihi jirtay iska dheh ayb waquulii biladii kunti taquuliin wixii aad dhihi jirtay uun iska dheh ayb marka ibnu xajar meeshan wuxuu yidhi ayb wainamaa ankara calayhimaa maa dukira min aliطraa'i meeshaa marka faqaala dacii haadaa meesha ah wuxuu yidhi utrukii ka tag maa yatacallaqu bimadxii ammaanteeda waxa ku tacalluqo aladii fiihi aliطraa'u oo ay ku jirto xadgudubka almanhiya canhu ee layska reebay yani haddaad i ammaanayso waxa aan ahay uun igu ammaan laakiin guluwigii layska reebay ka joog ayuu yidhi marka meeshaa marka waxaad garanaysaa de nebiga in la ammaano inaan la diidaynin laakiin la diidaayo guluwi in lagu sameeyo ammaanta ayib mar kalena wuxuu yidhi wainamaa ankara calayhimaa wuxuu ku inkiray maa dukira min aliطraa'i wixii la sheegay oo ah xadgudub xayثu uطliqa cilmu اlgeybi lahu maxaa yeele nebigaa waxaa loo iطlaaqay cilmu اlgeybka inuu og yahay ayb huwa cilmu اlgeybka ogaantiisu صفة تkhتص باللahi تaعaaلى waa tilmaan alla u gaar ah w كamا qاaلa تaعaaلى قل laa يعلم maن في السماawات والأرض الغyبa إلا الله وqowلihi لنبيihi قل laa أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ma شhاء الله ولو كنت أعلم الغyبa لاsتكثرت من الخyر وsائر ma kاna النبي صلى اه علي وسلم يخبر bه من الغyوب بإعلاam اللahi تaعaaلى إyaaه lا أنhu يsتقل بعلمi ذلika yacnii nebigu inuu cilmigaas keligiis og yahay maahane wixii alla ou doono ayuu ka ogeysiiyaa sida alla uu yidhi caalimu اlgaybi falaa yudhiru calىa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul laakiin caalimu اlgeyb yaa ah allaha ah baa la leeyahay keliya baabu qowli اllahi caزa wajala waaatu الnisaءa saduqaatihina nixla ayb waaatuu siiya annisaaa haweenkii saduqaatihina maharadooda siiya nixlatan siin siiya wa kahrat ilmahri maharkii badnaantiisa cadayntiisiiba u baab yahay xukunkaas wa adnaa maa shaykan ugu yaroo yajuusu bannaan oo mina sadaaqi meher ah waxa ugu yar oo bannaanoo meher ah ayuu cadayntiisiiba u baab yahay wa qowlihi tacaala iyo alla qowlkiisa waataytum ixdaahuna qinطaara falaa taأkhuduu minhu shay-a aayadda marka waxay tusay maal badan in meher laga dhigi karo ayb wa qowlihi ow tafriduu lahuna fariida aada u qadartaan wax loo qadaraayo ayb marka tarjamadan iyo baababka ku xigaa wuxuu uga hadlayaa sadaaqa iyo meherka hadihi tarjamaة macquudaة lأna اlmahra laa yataqadaru aqaluhu wاlmukhaalifu fi dalika almaalikiyaةu wاlxanafiyaةu wuxuu yihi tarjamada waxay u guntan tahay meherka inta ugu yar inaan la qadari karin oo intaasaa ugu yar ka yarna ma banaana inaan la dhihi karin waxaana khilaafsan arrinka maalikiyada iyo xanafiyada bukhaari marka aayadda istidlaalku waxaa weeyaan waaatu الnisaءa saduqaatihina la yidhi lama xadidin marka intaasaa ugu yar iyo lama dhihin maadaama aan la dhihin wax allaale wixii meher noqon karo waa meher fariidatan tana waa u daliil walow khaataman min xadiidinna uu keeni doonaa ayb lanna hadda walow khaataman min xadiidin faraanti bir ah dirhamna ma jooga xataa ayb marka jaangoyn looma samey karo cumar ayaa mar isku dayey inuu saas yeelo oo wuxuu yihi laa tugaaluu fii muhuuri الnisaa naag baa istaagtay markaas waxay tihi laysa dalika laka yaa cumar cumarow aday arrintaa ma lihid in allaha yaquulu alla wuxuu leeyahay waaataytum ixdaahuna qinطaara min dahab oo riwaayada qira'ada ibni mascuud min dahab ayaa ku jirtay faqaala cumaru cumar markaas wuxuu yihi imra'atun khaasamat cumara fakhasamathu naag ayaa cumar la dooday waana ka adkaatay meeshaas marka yani tarjamadu in aqalu almahri maharku marka shay qadaranoo ugu yar inuunan qabin maalikiyada iyo iyagu waxay leeyihiin inta ugu yar ee nisaabu sariqa ayaa inta ugu yaroo meher a noqonayo nisaabu sariqa marka meeqa waa rubcu dinaar ama saddex dirham marka rubcu dinaar wixii ka yar meher ma galaan saddex dirham wixii ka yar meher ma galaan dee nebigu wuxuu yihi iltamis walow khaataman min xadiidin faraanti bir-a muxuu joogaa dirhamna ma joogaa le marka imaamu shaafici isaga marka wuxuu yidhi wax kasta oo nafci leh meher waa noqonaya ama manfacadiisa ha laga faa'iidaysto ama wax markaa yacnii laysa siiya ha noqdo mucaawado iyo xasgeli karo ayb sidaasaana xoog badan marka ayb wa qaala sahlu qaala الnabiyu sal اه l slama walow khaatama min xadiid qaala xadaثna sulaymaan bnu xarbi wahuwa abu ayub alwaashixiyu qaala xadaثna shucbaة can cabdاlcaزiiz bni suhaybi can anasi ana cabdالraxman bna cawfi taزawaja imra'atan ayuu guursaday calaa wasni nawaatin laftimireed wax la eg oo dahaba fara'aa nabiyu sal l slam nabiga wuxuu arkay bashaashata alcursi arooska dhaldhalaalkiisa ayuu arkay fasa'alahu waa weydiiyey faqaala inii tasawajtu imra'atan naag ayaan guursaday calaa wasni nawaatin ayaan ku guursaday laftimireed miisaankeedoo kaleo dahab ah wa can qataadata can anasin ana cabdiraxmaan bna cawf taزawaja imra'atan ayuu guursaday calaa wasni nawaatin min dahab ayb qataada marka can qataada cabdilcaziiz can cabdilcaziiz uu ku cadfan yahay macduufu calayhigiisa waa can cabdilcaziiz baabu الtaswiiji calى اlqur'ani wa bigayri sadaaqin baabu bayaani xukmi الtaswiiji guurintii xukunkiisa xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay cala alqur'aani qur-aan loogu guuriyo qof oo la yidhaahdo intaasoo ah qur-aan ayaan kugu guuriyey naagtan wa bigayri sadaaqin iyo meher la-aan yacnii meher la-aan oo wuxuu ka wadaa qur-aanka aan ahayn meher kale oo aan qur-aanka ahayn la-aantiis qaala xadaثanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaثanaa sufyaan qaala samictu abaa xaazimi can sahli bni sacdin الsaacidiyi yaquulu inii lafi lqowmi qowmkii ayaan ku dhex jiray cinda rasuuli اllahi sal ly slam id qaamat imra'atu faqaalat yaa rasuula allah inahaa qad wahaabat nafsahaa laka naagtaan hadlayso nafsadeeda aday kuu hibaysay fara fiihaa ra'yaka fara ayay ka dhigan tahay ayb fara waa ra iyo hamsadii oo la gooyey ay ra yacni arag waa ka arag fiihaa iyada dhexdeeda ra'yaka ra'yigaaga ka arag ayb oo adiga sida aada u aragta ka muuji waay ayb marka laakiin mararka qaar ficilada qaar baa laga yaabaa inta xuruufta qaarkood iclaal ee wax loo gooyo hal xaraf uu soo haro hal xaraf markuu soo haro laakiin haddii la dhigaayo qor lagu yidhaaha xarafkii keliya lama qoraayo ama waa in haa-u sakti in lagu daro hadda maalan ci marka aada leedahay ci wacaa yaci ci qor haddii lagu yidhaha cayn keliya ma qoraysid nacam caynku waa xaraf keligiis wey waxaa la qorayaa marka cih cih ha-daas marka waa haa-u sakti kelmaddana ka mid ma aha marka waa waa qoraalka saas saas in loo qoray noqonay nacam ayb cih ayaa la qorayaa maan cayn keligiis meel lagu qori maayo nacam ayb falam yujibhaa shay-an waxba ma uunan ugu jawaabin uma qaamat faqaalat yaa rasuula allah inaha qad wahabat nafsaha laka fara fiiha ra'yaka falam yujibha shaya uma qaamat اhaaliثaةa faqaalat inaha qad wahabat nafsaha laka fara fiiha ra'yaka faqaama rajulu faqaala ya rasuula allah ankixniiha qaala hal cindaka min shay qaala laa qaala اdhab faطlb walow khaataman min xadiid فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد فقال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا قال اذهب تك فقد أنكحتك ها وانكوب النكاحي بما معك من القرآن وحاد مع هيستو قرآن ترجمة حديثك مركوة اسم مطابقين يعني طيب qur-aanka marka ma barid ou baraya miyaa mase marka wuxuu leeyahay kownuka aada ahlulqur'aan tahay ayaa naagtan waa kugu daray say noqonaya labadaba culummadu waa yidhaahdeen laakiin bacdi riwaayaat baa waxay tilmaamayaan bar inuu nebiga yidhi bar qur-aanka ayb marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa meherku aqal inuusan lahayn ashyaa badanna xadiidkan marka waa laga qaadanaya ibnu xajarna meeshaanuu aada ugu sharxay xadiidkan waana marka ay yani khilaafka iyo aqalulmahri ku jira iyo meeshaanuu ku sheegay ayb masaa-il badanna xadiidkan waa ka bixiyey xadiid sahlin meelo badanoo nagu soo maray meelahaas wixii axkaama waa soo sheegnay ayb wixii aan hore loo soo sheegin waxaa ka mid a wafiihi ana alimaama yusawiju man laysa lahaa waliyun khaas naagtu hadda ina weli gaara lahayn imaamku inuu inuu guurinayo ayaa laga qaadanaya meeshaan marka la joogo fiihi jawaazu ta'amuli maxaasini اlmar'ati liiraadati taswiijiha naagta qofka markuu rabo inuu guursado inuu iska feerin karo ayb nebiga marka naagtaani waa fiiriye kor iyo hoos haddana guurkaama rabuu yidhi wuxuu yidhi waladii taxarara cindanaa أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمiنaaت الأجنبيaaت بkخhilaaفi غayrihi غayrkii waa ka xaaraan isaga kama xaaraana khasaaئstii ayuu haddana ku noqday meeshaana u ku sheegay wa فيihi أن الhibaةa laa تatimu إilaa bالqabuل waxaa laga qaadanaya qisadan hibadu inaynan taam noqonaynin oynan laazimaynin ilaa in la aqbala maahan لأnna naagtaani nebiga waa isku hibaysay nebigana ma aqbalin marka waxaasaan kuu hibeeyey maahan inaa hore adiga aada leedahay maaha waa inaad ka aqbashaa ood ka guddoonto markaasaa adiga yeelanay bimujarad اlhiba laa yani an alhibata laa tatimu ilaa biاlqabuul wa fiihi jawaazu اlkhidbati calىa khidbati man khaطba إidaa lam yaqac baynahumaa rukuunu masaladii khidbadu daliil u yahay haddii ounan dhicin ogolaasho in yacnii qofku uu ku kordooni karo ayb weliba haddii la arko ninkan inuusan rabinba nin kale marka waa geli karaa marka leanna naagtani nebigay ku tiri ay isu hibaysay nebigu ma aqbalin waxaa muuqatay inuunan aqbalin markuu saddex jeer ka aamusay nin baa marka ninkan baaba soo galayba meesha rasuul allo anigi aniga ii guuri waa khidbo waay taas wa fiihi ana اnikaaxa laa budda fiihi min aلsadaaq waxaa laga qaadanayaa nikaaxu qasab in meher ou wato waay ayb hal cindaka min shayin tusdiquhaa wax ma haysataa aada meher u siiso bal wax soo raarraadi ayb wa fiihi ana alأwlىa an yudkara الsadaaqu fi اlcaqdi waxaa laga qaadanaya xadiidka sidoo kale meherka in caqdiga lagu sheego si dooda iyo waxaas ay u dhammaato wa fiihi istixbaabu tacjiili tasliimi اlmahri waxaa kaloo fiican oo sunno ah meherka in la dedejiyo naagu hadda waxay leeyihin waa nala furaa markaas haddii meherkeeda loo keeno waa kan meherkaaga la yidhaah furi in la furayay moodaya wafiihi jawaazu اlxalifi bigayri ist meeshaas khatar waay waxaa dhici karto ninkii waa dhimanaa naagtii waa isku duqoobayaan waxaa laga yaabaa ama inaynan iskuba duqoobinoo ninkii naagti iska dhimataba ama ninkii inuu dhinto ee ninka hadduu dhinto iyadoo dayn lagu leeyahy dhintay soo maaha waa in la yidhaha habartii la yidhaha cafi odaga iska cafi in la yidhaha ama deyntii laga siiya lanna ninkan manfacahu oofsaday ilmaa yacnii wuu ku raaxaystay ilmaa ugu dhashay deynkiina waa lagu leeyahay muqaabilkii uu bixilayo lagu leeyahy meerka insaan loo dareensanaado weeyaan haddii kale marka waa iska daba dhimanayaan waa iska daba dhimanayaan hadhow marka qofkii iyadoo deyn lagu leeyahay buu qabriga gela wa fiihi jawaazu اlxalifi bigayri istixlaaf wa fii qowlihi acindaka shay-un feeri wax ma haysataa faqaala laa maya buu yidhi daliilu alaa takhsiisi calaa takhsiisi اlcumuumi biاlqariinati mas'ale usuuli ah buu u keenay acindaka shay-un war wax ma haysataa may buu yidhi maxaa laga fahmaa warkaas qariinada waxayna tusaysaa ninkaani maal ma haysto ka wadaa maal ma haysto laakiin wax uun waa haystaa mafahmi acindaka shay-un cumuumka ku jiro war ma haysataa shay-un shay marka cumuumaa ku jiro ninkiina wuxuu ku joogaa wax shayna ma haysto shayna ma haysto muxuu ka wadaa waxaa laga hadlaya waa maal lianna qariinada iyo naagtan iyo meherka iyo ayaa laga fahmaya waxaa laga hadlaa maal inay tahay ayb marka shay-untan cumuumka ku jiro waa khasisaynaa maxaan ku khasisaynaana qariinada xaaliyada ah qariinada xaaliyada meesha taagan ayaa lagu khasisayaa waa mas'ale muhiima marka waxyaabaha cumuumka lagu khasiso qaraa-intaa ka mid ah haddii hadhow lays yiraa qaraa-intan deliil u keen qaraa-in see deliil loogu keenaya waa iska caddahayeen ayb ama mararka qaar waxay yidhaahdaan takhsiis caqli ana waa la dhahaa takhsiis caqli ah hadda maalan qowluhu tacaala inii wajadtu imra'atan tamlikuhum wa uutiyat min kulli shayin walahaa carshun cadiim caqligu wuxuu keenaa waxaa la siiyey cirka iyo dhulka kuma jiraan cirka lama siinin iyadan cumuumka kulli shay-inta waa mukhasas oo noqona waxa takhsiisinaan waa caqliga ayb ayb axaadiid baa waxay ku soo aroortay buu yidhi fii aqali sadaaq axaadiidtaasna ma sugna buu yidhi ibnu xajar wqad waradat axaadiiثu fii aqali الصadaaqi laa yahbutu minha shay-un wاstudila bihi calى jawaazi jacli اlmanfacati sadaaqan manfaco in laga dhigi karo sadaaq waa maxay gurigaas ijaarkiisa qaado intii hal sano ah meherkii saasaan kuu siiyey waa waa manfaco orodo gurigaygaas adiga kirayso ayb ciddaad doonto degso gurigaas adiga nacam waa manfaco tacliim alqur'aan qur-aanka baristiisu manfaco aada u weyn waay ayb waxyaabahaas oo dhan baa yuu tusayaa ayb zawajnaakaha bimaa baadaas oo dana ka hadlo wuxuu yidhi ba-du waa tacwiid bedel waa kuu guurinay bedelka aan kugu guurinayna waa inaad qur-aankii barayso ayb kadibna masaladii wuxuu ka hadlay nikaaxa lafdu taswiij iyo lafdulinkaax waxaan ahayn inuu ku dhici karaa xadiidkan loo deliishado qad mallaknaakahaa laakiin xadiidku hal marow dhacay mana dhici karto intaasu eray inuu nebiga ku hadlay waa in marka qaraa-in kale la raadiya taswiij inkaax waa wax cad waay wixii aan caddayn deliil kale ay u baahanayaan wa fiihi annahu laa yushtaradu fii sixati alcaqdi taqadumu اlkhudba caqadka in khudbo laga hormariyaa inaynan waajibayninna waa laga qaadanaya leanna wax khudbaa lama akhrinin meeshaan fawaa-idda iyo kuwo kaloo ka badan buu halka ka bixiyey baabu اlmahri biاlcuruudi wa khaatamin min xadiid baabu lmahri maharkii u baab yahay bilcuruudi badeeco ama yacnii curuud waa jamcu cardin cardigana waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha aan keeshka aan ahayn wixii marka waa iska badeeco wixii ah badeeco iyo keesh ayay kala yihin keeshka hadda maaha waa ka kale badeecada waa anaga badeecaan dhahnaa baabu lmahri bilcuruudi wa khaatamin iyo faraanti min xadiidin bir ah wax lagu mehersado qaala xadahanaa yaxyaa wahuwa yaxya bnu muusa laqabuhu khat qaala xadaثna wakiicu can sufyaana can abi xaazim can sahl bni sacdi ana الnabiya sal ly slm qaala lirajuli tasawaj war guurso walow khaataman min xadiidin faraanti bir aba ha ahaadee isaga laftirkiisa badeeco noqon kara soomaali iibin karaaye badeecadiina meeshaas ka soo gelaya marka khaatamka marka waa litans bitansiis ayay dalaay ayuu xadiidku u sheegay curuuduna waa ilxaaq waa la haleeshiinayaa ila farqi uma dhexeeya ayb baabu shuruudi fi nikaaxi nikaaxi shuruudii caddaynteediibu u baab yahay nikaaxa dhexdiisa ahaanayso wa qaala cumaru cumar waxa uu yidhi maqaaicu اlxuquuqi cinda shuruud maqaaicu اlxuquuqi xuquuqda go-itaankeeda cinda shuruudi shuruudda agteeda way maqaaicu اlxuquuqi cinda shuruud yacni haddii shay shardi lagaaga xidho shardigaa markaad keento yaad shaygii yeelanaysa kan marka meeshaani cumar wuxuu ictibaarinaa shuruudda naagta marka la xiraayo caqdiga nikaaxa hadday shardi xirato shardigaa in loo yeelayo shuruudda marka saddexaa loo qaybiyaa kuwana de xukunka maqsuudkii caqadkay ka hor imaanayaan naagtu hadday tiraa ninka waa ogolaya guurkaaga laakiin shardi inaadan ii soo dhowaanin aniga qasadka maqsuudkii nikaaxay ka hor imaanaya shardigaas kaas waa baail shardi kalena wuxuu ka hor imaanayaa shardi kalena waxaa weeyaan waaba maqsuudkii nikaaxa oo shardigii marka muqtada nikaax ah sida ninka xuquuqda lagu leeyahay inuu guto meherkii inuu bixiyo naagti masruufo guri dejiyo ee kuwaas awalba de nikaaxaaba watay ayagu markaas de waaba ama hala sheego ama yaa la sheegin waa isku mid ayb kuwana waxaa weeyaan shuruud la keenaayo oon intaas ahayn shuruudda marka shaaficiyada badanaa sida haalibka ah shuruudda noocaas oo kalea waa iska ilqeeyaan waxaa ka mid a maalan waa isguursanaynaa bishardi laakiin meeshaan magaaladan aan degannahay ma iga rari kartid shardigaas oo kale iska laaqi waayo dhahayaan shaaficiyadu inaadan ila guursanin naag labaad oo iska laaqi bay leeyihin lanna wuxuu ka hor imaanaaba ninku inuu laba iyo saddex iyo afar guurso karo xanaabilada iyo iyaguna waxay qabaan shuruuddaas muctabar inay tahay wax hadda adiga kaa laga xaaraantinimeynayana ma jiree nadarka unbay la mid tahay nadarka nadarkaba shay aan waajib kugu ahayn sow adiga iskuma waajibinaysa huwa huwa nacam adiga laba iyo saddex iyo afar oo kuu banaaneyd laakiin adaa islug xiray haddii marka aad adiga islug xirto oo naagta aad shardi kula gasho inaadan la guursanaynin mid labaad waa u fulinay shardigaas haddii aad mid labaad guursato fasakay keensan kartaa khiyaaray yeelana iyaduna ayb aduu marka shuruudaha cumar waa iskhilaafay qowlkiisa riwaayaadka laga warinayo ujeedaa riwaayaadka cumar laga warinayo tacaarudaa ka muuqdo marna shuruudii waa tixgelinaa marna ma tixgelinayo cali isagu markaa madhabta shaaficiyadu cali bay xujaysanayaan ayb oo shuruudahaas cali isagu waa diidayaan ayb khilaafkaas baa marka ku jiri jira wa qaala اlmiswar bnu makrama samictu الnabiya salى اllahu عalيyه ali waslm nabigaan maqlay dakara sihra lahu nin ou sadq u ahaa ayuu sheegay faatnaa calayhi waa ammaanay fii musaharatihi xiditinimadiisa faaxsana waa wanaajiyey qaala waxau yidhi xadaanii waa ii waramay fasadaqanii waa ii run sheegay wawacadanii waa ii ballan qaaday fawafaa lii ballantiina waa iiga soo baxay oo waa ii oofiyey yani ballantii ninkaana abulcaas oo gabadhii zaynabo qabay gabadhiisa nebiga sal slam qaala xadaanaa abulwaliid hishaamu bnu cabdilmalik qaala xadaanaa leyun can yaziida bni abi xabiib can abi lkhayr huwa abulkhayr alyazani can cuqbata can اnabiy sal l slm qaal axaqu maa shayka ugu xaqnimo badan awfaytum aada oofisaan oo mina shuruudi shuruudo ah axaqu maa shaykan ugu xaqnimo badan awfaytum aada oofiseen oo mina shuruudi shuruud ah an tuufuu bihi inaad oofisaan maa shay weeyaan yacni axaqu maa shayka ugu xaqnimo badanoo awfaytum min ashuruudi aada oofinaysaan oo shuruudda ka mid ah ood yacni ballan qaadaysaan an tuufuu bihi inaad oofisaan aada ballan qaadaysaan maa shay weeyaan istaxlaltum bihi اlfuruuj farjiyaalka aad ku xalaashataan waxaad farjiga ku xalaashateen inaad oofisaan shardi kaasaa ugu xaqnimo badan lianna shuruuda nikaax waa adag yihiin ee waxa farji lagu xalaashanaya shardi waa maxayna shaaficiyadu waxay leeyiin waa meherka nacam meherka waayo meherkaad naagtan ku xalaashanaysaa sii meherkeeda oo markaad leedahay waa waa aqbalay inaan intaa intaa yacni nikaaxeeda waa aqbalay intaasaan ku aqbalay oo meher ah waa shardi aada gashay waay oofi nacam macanaheeda marka iyagu kaasay ku fasirayaan culummadan kale xanaabiladana waa caam yeelayaan ayib mas'alo kalea meeshan ka soo baxayso waxay tahay waxyaabaha shuruuda ah ee cadiyaada iyo siismada la kala galo say noqonee iyada labaa loo kala qaadaya qabla alcaqdi wix allaale wixii la sheego naagta iska leh bacda alcaqdi wixii ku saabsanee shuruud ah ciddii loo ballan qaadaa iska leh markaas waxyaabahan yaradda iyo waxyaabahaas oo kale ama naagtii nikaaxi in wax lagu qaato oo ninka laga qaatoo kale shuruudaha la xiraayo qabla nikaax qabla alcaqdi wixii shardi ah oo siismo ah oo la xiro naagtaa iskale waxaas aabbaha iyo walaa cid kale hadday iyadu siinayso waa gaar u dhaafayso wixii qabla alcaqdi la ballan qaado oo xoola ah naagtaa iskale bacda alcaqdi wixii la ballan qaadana ciddii loo ballan qaadaya iskale ayuma imra'atin nakaxad calaa sadaaqin aw xibaa'in aw cidatin qabla cismati الnikaaxi fahuwa lahaa famaa kaan ya xadiidkan baad akhri ayuma imra'ati nakaxad calaa sadaaqin aw xibaa'in aw cidatin yani wax allaale wixii siismo oo laysku ballan qaadayo waxaasaa la bixinaa ninkii maalan waxaa la yidhi shardi baa waxaa looga dhigay intaas keen qabla alcaqdi wixii shuruud oo intaas keen ah naagtaa qaadanayso bacda alcaqdi wixii aana ninku ciddou siiyaa qaadanaysa ma la fahmada ya wax allaale wixii siismo ah oo qabla alcaqdi dhaco ee laysku shardisto naagtaa iskale laysku shardisto naagtaa iskale bacda alcaqdina waxaa iskale ciddii la siiyey ayb ayuma imra'atin nakaxat calaa sadaaqin aw xibaa'in aw cidatin qabla cismati الnikaax fahuwa lahaa famaa kaana bacda cismati الnikaaxi fahuwa liman ucطiyahu wa axaqu maa ukrima bihi rajulu bnathu aw ukhtuhu ee ninka gabadhiisa walaashi waxbaa lagu sii karaa laakiin haddii meesha shardi imaanayo qabla alcaqdina naagta waayo bacda alcaqdina ciddii loo yabo ayb halkan marka tirmidi wuxuu yidhi wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi min الصaxaabati minhum cumar qaala ida taزawaja rajulu اlmarأata ninku hadduu naag guursado wa sharada oo u shardiyo anlaa yukhrijahaa gurigeeda inuunan ka bixinin magaalada uunan ka rarin lazima shardigaa waa ku laazima wabihi yaquulu shaaficiyu وaأxmedu وaإsxaaqu saasuu yidhi kada qaala ibnu xajar wuxuu yidhi wالnaqlu fii hada can الshaaficiyi gariibu shaafici buu kusoo daray shaafici saas ma qaban laakiin sida madhabta mashhuurka ku ah ayb bal اlxadiiثu cindahum maxmuul calى الshuruuط alatii laa tunaafi muqtada الnikaax aduu marka meeshaasu ibnu xajar ku sharsharxay ayb waxaa kaloo cumar laga wariyey mar kale biisnaadin jayid ana rajula taزawaja imra'ata nin baa naag guursaday fasharaطa laha anlaa yukhrijaha min daariha wuxuu shardi kula galay inuunan gurigeedaas ka bixinin meel kale uunan dejinin faاrtafacuu ilaa cumar waa iskhilaafeen ninkii inuu guurow damcay cumar baa layskula yimid fawadaca sharda cumar shardigaa waa tuuray waxba kama jiraan wa qaala almarأaةu maca zawjiha naagta ninkeeday la jiree meeshuu ku geeyo raac qaala abu ubayd abu cubayd alqasim ibnu salaam marka wuxuu yidhi tadaadat الriwaayaatu can cumar fi hada riwaayaadka cumar masaladan waa isku hor yimaadeen marna waa laazimayaa baa laga wariyey marna sidaan waqad qaala biاlqowli اlأwali qowlka hore camr bn اlcaas ayaa qabo wamin الtaabiciina طaawuus abu shacthaa huwa qowl اlأwsaaci waqaala اleyث wالthawriy wاljumhuur biqowli caliyin jumhuurkana qowlka cali bay qabaan oo cali isagu marka shardiga waaba tuuraya ma ictibaarinaya isaga ayb meelahan dhexda meelo ka midoo kusoo sheegay aharka cali ayb meelo dhexuu kusoo tilmaamay sharaxay yuu ku dhigay ayb waqaala caliyu haa sabaqa shardu llaahi shardahaa cali isaga wuxuu yihi shardigii alle ayaa keeda ka hormaray markaa waxba la ictibaarin maayo ayb jumhuurka iyo leyth iyo thawrina sidaas ay qabaan shaafici isaga wuxuu leeyahay qowl yabdulu الnikaaxu وqال أحمد وجamاعaة يجب الوفاء بشharط مطلقا laakiin نikaح waa iska ansaxa shardigana laaqib u noqona saasaa badan shaafiعي nm sida uu leeyahay ayb وبالله التوفيq وصلى الله وسلم على نبينا محمد